shirkan jaraa'id uu xafiiskiisa ku qabtay iskuduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada somalilan ee gobolka owdal ayuu sheegay inay diyaariyeen in ka badan shan iyo toban kun oo geed dhirtan ayaa maalmaha soo socda lagu beeri doonaa magaalada boorama si ay bilicda uga qayb qaadato iskuduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada somalilan ee gobolka owdal cabdiwahaab xuseen muumin ayaa ka waramaya xilliga la bilaabayo beerista dhirta inaan dadweynaha ku nool gobolka awdal aanu ogaasiino inay maalintii dhareynta shan iyo tobanka abril ay ku beegan tahay maalinta sabtida inagu soo aadan oo ay wasaaradda deegaanka isbedelka cimiladuna ay u diyaarisay dhir ka badan shan iyo toban kun oo iskugu jira dhirta noocyadeedii kala duwanaa inay gaadhsiiso degmooyinka iyo kala duwan ee gobolku ka kooban yahay sidaa darteedna waxaan rajaynaynaa maalintaas waa maalin muhiima laga soo bilaabo labadii kun iyo sideed iyo tobankii si xidhiidha wadanka looga qabtay wasaaraddu qabato waxaan rajaynaynaa hadduu ilahay dha hadday tahay mas-uuliyiinta gobolka instituushanada shirkadaha iyo dadka shacabkaaba inaad maalintaa aada la socotaan kana faa'iidaysataan dhirtaa aan ii sheegnay tiradeeda si friyana dadka loo siinayo inaad ka faa'iidaysataan maalinta dhirtaa oo mar walba aynu siino dadka maadaama ay tahay xilli roobaad aada iyo aada u fiican sidoo kale waxaan dhinaca kale geedkaa muhiimka ee muhiimadiisa laynoo sheegay qofka geed geedaha ku yaalla magaalada dhexdeeda sabab walba benimins ha ahaato sabab kasta oo jirta ama guri ka dhiso ama waxaa doonto geed muhiim u ah oo la goynayaa magaalada dhexdeeda waa in wasaaradda loo yimaado si khabiiro ku taqasusay lagugu daro saraakiisha wasaaradda ka mida lagulana eego geedkaasi dhibta iyo hawsha jirta sidaa darteed in lagu gooyo laakiin bal sabab la-aan geed inaan la yska jarin magaalada horena waanu sheegnay iminkana waan sheegaynaa inay bowram oo cagaaran ay noqotona insha allah mustaqbalka waxaanu taagannahay inaynu gacmaha isqabsano